maanta oo taarikhdu tahay saddex iyo labaatankii bishii koowaad laba kun iyo labaatan waxaa qabsoomay shirkii xukuumadda dowladda puntland ee khamiislaha ahaa waxaa shir guddoominayay madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland axmed cilmi karaash arrimaha lagu gorfeeyey waxaa ka mid ah shirkii hore khamiistii hore wixii ka qabsoomay oo ay ka mid ahaayeen shirka dib u eegista waxbarashada dowladda puntland kaasi wuu qabsoomay warbixinta sida lagu bixiyey waxaa ka mid ah daafurkii guddiga xirfadayaasha caafimaadka dowladda puntland isaguna waa qabsoomay waxaa kale oo laga warbixiyey diyaargarowga xuska boqorguurada daraawisheed oo isna qabsoomi doona insha allahu bisha shan iyo labaatankeeda janawari waxaa kaloo lagaga hadlay amniga guud ee dowladda puntland oo wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga uu soo jeediyey uu ka warbixiyey arrimaha amniga waxaa kaloo laga warbixiyey oo laga dhegeystay maxay ahaatay guddi aaday safar wasiiro ah oo ay ku tageen ismaamulka soomaalida etoobiya maxay ahaatay meesha la yidhaahdo wardheer gobolka maxay ahaatay ismaamulka soomaalida oo wasiiro iyo muxuu ahaa saraakiil ay kaga soo qayb galeen shirkaas dowladda etoobiya ismaamulka iyo federaalka etoobiya iyo dowladda puntland arrimihii laga wada hadlay waxaa ka mid ahaa arrimaha amniga sida laysaga kaashanayo arrimaha dadka qaxootiga ee qulqula ee ka yimaada etoobiya waxaa kaloo ka mid a ganacsiga sida maxayta loo furi lahaa laysaga kaashan lahaa customka boordibi iyo meelihii kale arrimahaasna si fiican baa laysugu soo afgartay waxaa la qaybiyey xeerka nidaamka baarista dhoofka kalluumaysiga ee dowladda puntland isagana insha allahu golaha xukuumaddu way soo akhriyi doonaan asbuuca dambaa laysugu iman doonaa arrimaha kale ee laga hadlay waa badnaayeen muhiimaddase ugu weyneed intaasay ahayd intaasunbaa maanta lagaga hadlay golahii xukuumadda dowladda puntland shirkeeda khamiis assalamu calaykum waxmatullahi barakaatu